magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasi oo dhalinyaro badan ay u noqotay fursado shaqo oo ay noloshooda ku maariyaan iyagoona uga faa'iideynayo adeegyada caafimaada bulshada ku nool deegaanka dhobley dhakhaatiirta ka howlgala xarumahan caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay ayaa iiga warabixiyey waxa ku dhaliyey inay ku dhiiradaan inay furtaan goobo caafimaad oo si gaara ay u leeyihiin iyaga oo ugu faa'iideynaya bulshada deegaanka magacaydu waa kamaal cabdulaahi cumar waa runtaas aa sheegtay waxaan ka mid ahay dhallinyarada kasoo baxay kollejka caafimaadka kana mid ah n u furyihiin goobayaasha caafimaadka sida farmashiyaasha saa ogtaa horta waddanko dhan maxaa ka jirtaa shaqalaan qofka ma aha qasab inuu markasta ka shaqeeyo ama dad u shaqeeyo waxay ugu dhalay inaan maaragtay goob caafimaaddan aan leeyahay aan furto intaan maaragtay qof kale wax ka sugi lahaa inaan ani shakhsi ahaan aan shaqo abuur sameeyo goobta aan aan hadda asaasay ani kaxii ma anfacaysa xitaa dhallinyaro badan bay caawinaysaa oo maaragtay shaqo abuur idin u samaynaysaa saala awgeed si baahiyaha taagan aan u daboolno waa in anaka iskaan wax u qabsano ani kalixi hadda ma lihi goobtan dhallinyaraan ku nahnay saaxiibayaashay ah maaragtay ra'yi aruun aan samayna annaka ayaan u aragna inaan furanno baahida dadweynahan inaan daboolno tayana ay daboosho saalka saan u furno baahiyo weynu daboolaa magaalada hadda aan joogno ee dhobley ah waa magaalada populationkeeda saa duwan yahay oo xuduud ku taalo goobaha caafimaadkana ahna maaragtay muddooyinka dambe inay kastoo kusoo badanayaan baahi aada weyn u daboolaa said cabdiqaadir maxamed cali waxaan ka mid ah dhalinyarta dhobley waxaan soo bartay caafimaadka waxaan samaystay shaqo abuur inkastoo magaalada shaqo laga helinin badanaana maata waxaawaay mar walbana hamigii waxaawaay inaa bulshada wax aan qabto xagga caafimaadka iyo xag walba wallaahi aada iyo aadaan waxaa u dhaliyey baahiyaha gaarka oo dhobley loo qabo xagga caafimaadka hadda badanaa maarata isbitaallo way jiraan laakiin wax shaqa lagama helo saas awgeedaan aan aan igu maanta ku dhiiraday inaan goob caafimaad afurto qaybta farmashi haddana waxaa rajeynaya inaan maarata isbeddel aan sameeyo marka wixii ka dambeeyana waa
si kastaba ha haatee magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay dhalinyarada aha baratay cilmiga caafimaadka kuwaasi oo wax badan ka tarayay buuxinta ama daboolidda baahiyaha loo qabay arrimaha caafimaadka